dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban
kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kastoo maqalka idiin soo gaaray waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada wulaasada xilli kasta adaan kale aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland
waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug
waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahaa madaxweynaha khaatuma state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
war ana waliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii hay sida kore waana ii laqob sida kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda everland
mar kale kulan wacan oo wanaagsan wahanimo arbaca kamiis ay soo gelayso taarada ay ku aastaysan tahay sideed tobanka bisha sagaalad ee sebtembar sanada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan kusoo qaadi doona daallaha wadda laga helay waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi diin ayaa markii ugu horeysa booqanaya magaalada garacda ee ka tirsan gobolka mudug ee maamulka puntland sababa halkaas uu garay faahfaahin ku saabsan ayaana caawa idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona ciidanka milatariga soomaaliya qaybta deegaanka galmudug ayaa waxaa maantay ay magaalada hurshe iyo sidoo kale deegaanka xidhaal u tageen dhaqgelinta heshiiskii qaybo ka mida beelaha halkaasi dega ay dhawaan wada galeen faahfaahin la xiriira ayaa barnaamijkan caawa ku dhegaysan doontiin waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona in ka badan toddoba ruux ayaa ku geeriyootay shil gaar oo maanta ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka afgooye oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyaal inta uu leeyahay khasaara ka dhashay shilkaasi gaari sirdoonada wadamada ethoobiya kenya iyo soomaaliya ayaa ka washiraya xaaladda cakiran ee ka jirta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xogo ay isla meel dhigeen ayaan idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona dilal qorshaysan ayaa maanta waxay ka dhaceen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug faahfaahin ku saabsan ayaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijka waxaa ku dhegaysan doontiin ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa maanta waxay fuliyeen howlgallo lagu dilay in ka badan shan iyo toban xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab howlgalkaas meelaha uu ka dhacay ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa ciidanka daraawiishta ee galmudug wax luga haba yaraatee kuma laha arrimaha doorashooyinka ee ka socda deegaanada galmudug sababta maxay taha horta anigoon cidna waxba ka sheegeynin waxaan oran karaa maadaama ahlu sunna ay in badan kasoo horjeeday dowladihii kala duduwnaa ee federaalka ahaa iyo maamul goboleedka galmudug iyaga in culayska la saaraa sax bay ahayd innagana in nalala soo gudbayo oo aan nala ka dhaarmin baan aaminsanay weliba waan qabaa in la qabto wixii qabasho u baahan sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegaysan doonteen xubinta aad ku xisaab badnad ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan wax ku dhegaysan doonteen tibinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasana cumar axmed ibraahim saxiif ee barnaamijka caawa farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysada kula wanaagsan ayaan ilaan saaxiibyeel kusoo dhood barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ahna xarunta maamulka jubbaland ahna xarunta ku-meel gaarka ee maamulka jubbaland kulan ay isku yimaadeen odayaasha dhaqanka xildhibaanada baarlamaanka jubbaland golaha wasiira jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya kulankaas oo saxaafadda dawjug ay ka ahayd ayaa inta u socda waxaa lagu bogaadiyey howlgallada ugu dambeeyay ciidanka daraawiista jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ay ka sameeyeen islamarkaasna ay ka xoreeyeen deegaana hoos yimaada magaalada jamaama ee gobolka jubbada hoose rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale kulankaas waxaa lagu cambaariyey xarigii wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland oo dowladda federaalka soomaaliya ugu xiran magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulankaas ayaa markuu soo idlaaday waxaa saxaafadda uga wadabaxsha waxyaabihii looga hadlay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud siyaad aadan waxaa kale waxaa dhinac socday guulo la gaaray iyo howlgallo nabaddiidka lala beegsaday oo ugu dambeysay kii maalintii shalay ahaa dhacay ee deegaanka jamaama halkaasoo cadowga loogu geystay khasaare baan howlgalkaas oy u midaysnaayeen ciidanka daraawiisha jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa jiray mid kale oo habeenadii ka sii horreysay ka dhacay magaalada garbaari oo si gaalniin ay damceen inay ku waxyeeleeyaan laga hortagay halka khasaare loogu geystay hubna looga furtay marka waxaan u mahad celinaynaa ciidamada geesiyaasha jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed oo dhammaan deegaanadaas ka howlgalo oo ka hortagay fashiliyey la dagaalamay cadowga sidaa awgeed ammaanka jubbaland waxaa waajib dastuuriga ku ah dowladda jubbaland inay ilaaliso oo adinka aad u idmateen oo u doorateen waa waajib dastuuriah marka cidna gorgortan lagalama gelayo cidna loogama xishoonayo ammaanka waa muqadas jubbalandna waxay diyaar u tahay inay difaacdo ammaankeeda ololihii doorashooyinka intay jireen doorasho kastoo caalamkan ka dhacdo waxaa ka dhaca tabashooyin baa dhaca tabashooyinkii jiray dowlad goboleedka jubbaland waxay fidisay gogol nabadeed wadahadal dadkii wax ka tabanayey dadkii ku hangoobay dhammaanna boqolkii siddeetan si nabadgelyaha ayaa lagu xaliyey labaatankii hartayna waxay dowlad goboleedka jubbaland diyaar u tahay inay ku xaliso waddada wadahadalka iyo is-afgaradka cadowga keliya oon leenahay waa al-shabaab ma jirto cid kale oo cadowno ah inta kale waxaan rabnaa wax walba inaan ku furno waddada wadahadalka iyo is-afgaradka iyo gogol fisan cadow nooma aha qofka naga aragti gedisan cadow nooma aha qofka xilka ku tartamayo doonaya inuuna bedelo cadowgayga waa shabaab inta kalena waxaan rabnaa waddada wadahadalka iyo shuruucda u degsan nidaamka dowlad goboleedka jubbaland dhexdooda inaan ku xalinno arrimahaas nabadgelyada waxaa qayb ka ah xagga nolosha hadday nolosha xumaatay nabadgelyada waa xumaanaysaa waxaa jirtay cunaqabatayn dowladda federaalka ay saartay deegaanada jubbaland oo xagga gaadiidka ah taasoon aad iyo aad ugu xunnahay kana dhalatay dhibaato bini aadinimo waxaanna ku cambaaraynaynaa ciddii ku lug lahayd waxaan ummaddeeda qaban muwaadiniintaay xaq u lahayn ku soo rogtay oo adinkaba aad wada ogtihiin arrimaha siyaasadda dowladgoboleedka jubbaland ayadoo fulinayso waajibaadkeeda dawliga ah xilliga hay-adaha kala guurka ah bishii janaayo sanadkan waxay u howlgashay inay qabato doorashooyin xuri xalaal ah sida dastuurka uuna farayey waxaa la magacaabay guddigii doorashada ee madaxa bannaanaa iyo xaduudaha oo dastuuriga ahaa waxaan ku ammaanaynaa guddigaas sida howlkarnimada muwaadinnimada iyo mas-uuliyadda leh oo ay waajibaadkoodii u fushadeen waxay casuumeen odayaashii dhaqanka ee xaqa u lahaa inay soo xulaan baarlamaanka labaad ee jubbaland waxaan ku ammaanaynaa odayaashiyada dhaqanka ayagana si ay waajibaadkoodii u fuliyeen oo u soo xuleen shan iyo toddobaatanka xubnood oo dastuuriga ahaa oo baarlamaanka labaad ee jubbaland baarlamaankii wuxuu doortay guddoonkiisa si nabadgelye leh ugu dambayntiina laba iyo labaatankii bishii sideedaad laba kun sagaal iyo tobankii waxay doorteen madaxweynihii dowlad goboleedka jubbaland afartan sano oo soo socota hogaamin lahaa sidaa awgeed dowlad goboleedka jubbaland waxay u soconaysaa horey dib u laaban mayso dowlad goboleedka jubbaland waxay ku dhex shaqaynaysaa sharciga iyo shuruucda u degsan nidaamkan iyo kan qaranka soomaaliyeed oo dastuuriga ah marka doorashadii waa dhacday madaxweynihii waa la doortay waxaa dhisan hay-adihii dawliga ahaa waxaa dhisan hay-addii garsoorka hay-addii sharci dejinta hay-adihii amniga wasaaradihii dowladda marka jubbaland horey baa u soconaysaa gadaal u socon mahaysa aragtida ah in jubbaland la burburiyo dib loo celiyo wax loo yeeriyo ma aqbalayso maxaa yeelay waa hay-ad xubin ka ah dowladda soomaaliya dowlad goboleed ah sharci iyo shuruuc ku fadhida arrimaha bini-aadinimada deegaanada jubbaland waxaa ka jira abaaro qaybo badan oo ka mid ah biyola-aan nafaqa darro waxaa jira cunaqabatayntii la saaray deegaanada jubbaland saamayn ka dhalatay oo shacabka la ildaran yihiin hal tusaale marka la bixiyo gaadiidka ka bixi jiray magaalada kismaayo oo xagga cirka ah oo dhoobley tegi jiray oo siddeetan dollar qofka ku raaci jiray maanta waxaa looga baahday laba boqol iyo afartan dollar inuu bixiyo lix saacadood oo safarna u galo arrintaasoo dadka inta heli karta oo awoodi karto ay yarta sidaa darteed waxaa ka dhashay dhibaata ka dhalata inay dadkii jidka maraan cadowgii dhibaateeyo gabdhihii umalayey oo lagula soo career baabuurta ay dhexda ilmihii ku dhintaan ayaga ku dhibaatoobaan arrintaas oo lagula xisaabtami doono hay-adaha sharcigan aan u gudbin doona ciddii cunaqabatayntaa saartay oo dowladda federaalka soomaaliya oo xaqdarradaa ku samaysay shacabkii doortay u bannaan baxay soo dhoweeyey arrimaha abaaraha dadka soomaaliyeed iyo dadka reer jubbaland iyo caalamka kaleba siday isu gargaarsan jireen loogu gargaari jiray dadka dhibaataysan haraadan xoolihii ay dhaafayaan yaan ka codsanaynaa in gacan buuxda ayagana ay ka geystaan ugu dambayntii waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka ummadda soomaaliyeed in ay ixtiraamaan wada noolaashahay wadajirka dadka reer jubbaland inay soo celiyaan doorkoodii dhexdhexaadnimada ahaa inay ogaadaan soomaaliya inay shakhsiyaadna lahayn gruubna lahayn soomaaliya soomaali baa leh xeer iyo nidaamay ku heshiisay ku wada joogtaa inay kaa ayagoo ixtiraamayo ay doorkoodii dhexdhexaadnimada ahaa soo celiyaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer jubbalandna in wixii lagu heshiiyey oo ahaa nidaamka federaalka ay u howlgalaan waajibaadka iyo shuruucda dalka u degsanna ay nagu gacan siiyaan waxaan ugu digaynaa farigilmaha socdo kuwa nagu soo wajahan iyo kuwa hadda la abuurayo taasoo dhammaantood ah duminta nidaamkan jira duminta dadkan wada nool in la dhibaateeyo oo la kala diro cid kasta oo ku lug leh inay dib ugu baxdo haddii kale cawaaqibka ka dhasho ay mas-uuliyaddeeda iyada qaadi doonto reer jubbalandna ayagoo dowladdooda iyo shacabkooda iskaashanaya ay isdifaaci doonaan nidaamkooda meel fog baa laga keenay wakhti dheer bay ku qaadatay qaymo dhiig iyo dhaqan iyo dhaqaalo leh buu ugu fadhiyaa ma sahlano in damac shakhsiyadeed loo burburiyo marka waxaan ugu digaynaa dadka ku lugta leh fargelintaas dib noo celinaya na burburinaya calanka iyo astaantiiyo tasuulkaan samaysannay wasaqaynayo oo baabiinayo inay ka joogaan haddayna ka joogin cawaaqibka ka dhasha inay mas-uuliyaddeeda qaadanayaan sidaas si la mid ah waxaa xaqdarra ku xiran wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland oo nin mas-uul ah oo xasaanad lahaa oo laga afduubay garoonka muqdisho in badan aan ka hadalnay maalinta la qabti lahaa maanta dhexdeeda inaan cadaalad helin asagan waxaan ugu baaqaynaa dadka ku lugta leh qabashadiisa ilaalinayo xaqdarrada ku haysto inay dib iskugu noqdaan oy xorriyaddiisa iyo sharaftiisa u soo celiyaan maxamed siyaadan oo ah madaxda ku-xunka koowaad ee maamulka jubbaland ayuu kaasaa ka warbixinayay kulan ay maantay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee si wadajir ah ugu yeesheen odayaasha dhaqanka ee maamulka jubbaland xildhibaanada baarlamaanka jubbaland iyo golaha wasiirada ee maamulkaasi kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal barnaamijka xulashada warashada ayaad dhegeysaneysaan raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan raadiyaha cadaado ayaa heshay xog ku saabsan kulan natiijalaan kusoo dhammaaday oo duwaadkii hore ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya kaas u dhexeeya soomaaliya ethoobiya ee wadanka kenya kulankaas oo ku saabsanaa arrimaha jubbaland ayaa waxaa yeeshay saraakiil ka tirsan hogaanka sirdoonka wadanka ethoobiya iyo kuwa kenya iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya ee fadhigood yahay magaalada caasimada ah ee muqdisho dowladda ethoobiya ayaa kulankaas soo qabaqaabisay waxaana qorshuhu ahaa in wadaha lagu dhameeya xaaladda maamulka jubbaland balse waxaa la sheegay in kenya ay diiday in meesha laga saaro madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed oobe oo kusoo baxay doorashay dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halka wadanka ethoobiya iyo soomaaliyana ay doneynayaan in meesha looga saaro wadahadal madaxweynaha jubbaland ee hadda ku sugan magaalada kismaayo saraakiisha ka socotay madaxtooyda soomaaliya ayaa kuwa ethoobiya u gudbisay cabasho ka timid madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ahayd in ethoobiya aysan sida loogu ballamo yihiin xaaladda jubbaland maadaama maalmihii ay socdeen dadaalada meesha looga saarayo madaxweynaha jubbaland ka hor doorashadiisii sirdoonka ethoobiya ayaa madaxda villa somaaliya ka socotay u sheegay inaysan awoodin faragelin ciidan iyo mid siyaasiyaed oo toos ah ama qaawan maadaama goobta joogto dowlad kale oo aan ka tirsanay ciidanka midooda afrika amisom islamarkaasna aagaas iyadoo ay ku qoran tahay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa diiday gabagaba shirkaasi inuu qaabilo wafdi ka socda kenya islamarkaasna uu kala hadlo xaaladda ka jirta maamulka jubbaland ee fadhigoos yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kenya lagama hadlayo xaaladda gobol ka mid a soomaaliya waxaana deegaankaasi ka qaadan doonaa wixii ay soomaaliya heshiis ku tahay xalna uu ah dalka ayuu yidhi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo qadka telefoon kula hadlay wakiiladii shirkaasi u joogay maalin kadib markii shirkaas guuldada kusoo dhammaaday ayaa waxaa shijiraad qabtay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed oobe isagoona ku goodiyey in xaaladda jubbaland ay horseedi doonto burbur iyo dibadho xoog leh haddii aysan dowladda federaalk soomaaliya qorshaheeda wax ka bedelin dhinaca kale waxaa markaa la qorsheynayaa kulan kale oo u dhexeeya wadanka etoobiya iyo sirdoonka wadanka soomaaliya kaasoo mar kale laisku dayayo in meesha looga saaro madaxweynaha jubbaland ee iminka hogaansha maamulka jubbaland ee fadhigoos yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku jirta daal xoogan kaas oo ah in meesha ay ka saarto hogaamiyaha mastaxa isku doortay talada maamulka jubbaland ee ka arimiya qeybo ka mid ah deegaanada koofureed ee soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya waxay la kaashanaysaa wadamo badan oo ka tirsan gobolka geeska afrika iyo sidoo kale wadamo kale oo ka tirsan kuwa caalamka si meesha looga saara madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed oobe oo khilaafkii ugu darnaa oo imankala dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya hogaasho maxamed cabdulaahi farmaajo waxay kusoo kordha saaxiibayaal xaaladda ka jirta maamulka jubbaland iyo sidoo kale sirdoomada kulamada ay yeelanayaan waxaan kugu soo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamijyo dambe ee soo socda kula wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka waxlu sawira sida ayaad degeysanaysaan raadiyaha xaaladana waxaad nagala socotaan galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanayaa ciidanka daraawiishta ee ka howlgala deegaanada maamulka jubbaland wax luga haba yaraatee kuma lahan arrimaha ka socda deegaanada galmudug sida shirka dibshujinta beelaha deegaanada galmudug kaas oo habeenka hore kusoo gabagaboobay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyo sidoo kale doorasho loo malan yahay in dhowaan ay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sidoo kale ciidanka daraawiishta ee ka howlgala deegaanada galmudug oo iyagu u badan ciidan u aabulan hab meelasheebeleed ma aysan helin wax qaramayn ah oo dowladda federaalka soomaaliya ma aysan qaramaynin haddaba sababaha loo qaramay laayahay iyo sidoo kale sababaha ay lugta ugu yaraween arrimaha doorashooyinka ay ka socda deegaanada galmudug waxaan caawa ka waraystay afyeenka ciidanka daraawiishta ee galmudug yabaal xaaji aadan bismillaah horta marka hore waxaan salaamayaa saxaafadda iyo inta maqlaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan horta idinkaga hambalyeynayaa fursaddan aad isiiseen taasoo awalba ugu taagnayd inaan barnaamijkaas furo ciidamada daraawiishta galmudug taliyay leeyihiin ammaanduul bay leeyihiin anigoo afhayeenkii baan ahay ciidamada daraawiishta iyadoo burburkii intii khilaafaadka galmudug ka dhex jiray qoloba ay ku ekayd deegaanka ay kasoo jeeday baa kadib waxaanu maqalay ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha guduhu in ay qaramaynayaan kadib waxaanu ogeyn ciidankii hore oo ahlu sunna waljamaaca in wax uun laga qabtay wayna fiicnaydba in ciidamada o dhan la qarameeyo laakiin waxaan ka digayaa oo aan ku sheegayaa been cad oo aan tasbiid iyo sheegasho been cad ku sheegayaa xalay qodob aan ka dhagaystay shirkii dib u heshiisiinteedu samareer lagu soo afjaray usoo laabanayna yabal xaaji aadan kaas bal wax noo sharaxdaa ciidanka buluuska ee la yidhaahdo daraawiishta oo galmudug ay leedahay hay ku sugan yihin hadda oo ka howlgalaan oo ay fariisimo ku leeyihiin
waan kuu sheegay ciidanka daraawiishta galmudug markeedii hore horta kuwa la aqoonsaday ama la arkay ama la aaminay waxay ahaayeen aas aasayaashii galmudug oo halkan cadaado kuwii joogay oo hay-adaha samafalka dowladda amisom qaramada midoobay u n ka waxaa dhan labadii madaxweyne oo xasan sheikh iyo farmaajo ugu yimaadeen halkan ciidanka amnigooda la hubsaday ciidankan bay ahaayeen ciidamaduna geriyahaanba baysna ma lahayn garaamna ma lahayn mushaarna ma lahayn dawlo sidii loo yiri oo dawladdu maamul goboleedku maamul goboleed dawladda ka tirsan u noqday dawladday sugayeen lamana qaramaynin ilaa iyo haddana waanu sugaynaa intaan ka hubo lama qaramaynin ciidamada jooga gobolada cadaado hoobiyo ciidamada maarsamada cadaado badicdi bandiiraley budbud itaale godob gacmo falo ilaa gaalkacyo ciidamada jooga oo kuwa ugu awooda badnaa ah lama qaramaynin keliya waxaanu maqlay ciidamada xagga dhanka galbeed ah in wax uun laga xusay sida ciidamada daraawiishta ahlu sunna iyo ciidamadii iska soo horjeeda aad iyo aad anigu aan taa uga mahad celinayo ra-iisul wasaaraha oo xeraale iyo hursho ku dagaalamay oo laysku daray oo aan weliba aad u soo dhaweynayo dalmal iyo cabdullaaq iyo laftooda wax uun baa laga qarameeyey baan maqlay inagu marka inagu marka waxaan ka xumahay qodobkii xalay ninka warqadda akrinayey ka soo baxday maxay tahay sababta loo qaramay la-yahay ciidamada akushaas daraawiish inay yihiin oo ku sugan qaybo ka mid a deegaanada galmudug loona qarameeyey ciidamo si gaara ah u abaabulna oo ku sugnaa dhuusamareya gurceel
horta anigoon cidna waxba ka sheegeynin waxaan is odhan karaa hadda toonqaad hadda kuurme ayagoo sheeka mahmahbaa ahayd maadaama ahlu sunna ay in badan kasoo horjeeday dowladihii kala dadweynaha ee federaalka ahaa iyo maamul goboleedka galmudug iyaga in culayska la saaraa sax bay ahayd innagana in naloo soo gudbayo oo aan nala ka maarmin baan aaminsanahay weliba waan qabaa in la qabto wixii qabasho u baahan dadka qaarna waa wadaniyiin qof kabnaadna wax igu dabaalo wax uun igu soo dabaqo unbay doonayeen inagu wadaniyiin soo jireena baa nahay dowladdaana sidii u sugaynaa laakiin waxaan dooninayaa in ciidamada daraawiishta galmudug lagu milay ama lala isku dhaf loogu sameeyo ciidamada qaranka waa been inagu aas-aasayaashii baan nahay taliyada ciidamada daraawiista axmed maxamed axmed jabab indhagoro iyo taliyihii howlgallada daraawiishta galmudug mursal ciise raage anigoo afhayeenkii ah oo yabaal xaaji aadana wixii dhammaaba waanu iska warqabnaa taliyaha ciidanka waqooyi oo ilaa budbugii dhutaalo ilaa banjirila iska dhexdhihi gelisood jooga waanu iska warqabnaa lama qarabaynin ciidamada guud ahaan daraawiishta sababta loo qaramiil ayay maxay tahay marka ee oo aad leedahayna lama qarabeen oo ciidamo ku sugan dhuusamada guracay loo qarmiyey waxaan sheegay ciidamadaas waxay ahaayeen ciidamo dawladda kasoo horjeeda waxay ahaayeen kuwo wax lagu dabaqayo innaguna wadaniyiin baan nahay dawlad sidii weliba maamul goboleedka uu u noqday dawlad baanu isku ganaharinay ku talagalnay mar kastabana aanu soo dhaweynaynay mucaarad iyo midnana ma aanu ahayn haddana waanu sugaynaa waxaan kaloo codsanaynaa haddii dib u heshiisiin kala jidho hala la qaramayo ciidamada daraawiishta haddii kale beeluhu waaba laga yaaba inay sida isku sii dilaan waa gartay meeshaan markay imaanayeen saraakiisha ciidamada ee qaraminaya ciidamada maleeshiyabeeleedka ku sugnaa qaybo ka mid a deegaanada galmudug ma la hadasheen oo ma ka dalbateen in lada qarameeyo laydina qarameeya ciidamada ku shaagta daraawiish inay yihiin oo ka howlgala qaybo ka mid a gobolka mudug iyo sidoo kale qaybo ka mid a gobolkan galguduud oo qaybo ka mid a la qarameeyey aada iyo aad afarta afarta jenaraal ee ciidamadu saddex ka mid ahaa timid waanu is aragnay waxay noo sheegeen in hobyo ilaa heshiis ceeriya etoobiya ayaado hob camaara xijiri galilaba inta ka dhexle in laga qorayo boqol nin inaguna waxaanu usoo bandhignay lixdan iyo shan gaari iyo kun ilaa sagaal rag u dhexeeya oo diyaar u ah qaranka inay u shaqeeyaan waxaanu qaadan weynay sagaal boqolna inaan dhahno hubkiina qaata boqolna inaanu qaramayno taa waanu ka cuslaysanay waqooyigana sidoo kalea lagu yiri ilaa budbud iyo afbarwaaqo iyo bisaale ilaa ilaa badirida saddex gilo ilaa gaalkacyo ciidamada joogan sidoo kalea la yiri iyaguna way ka cuslaysteen sax ma ahayn taasi waxaad ii sheegtay in saraakiisha ciidamada ee yimid deegaanada galmudug ay ciidamo ka tirsan daraawiishta galmudug ay ku booqdeen inta u dhexaysa gaalkacyo cadaado waxayna u sheegeen in ciidamo halkaasi ku sugan qayb ka mida la qaramaynayo ayna ka culaysteen in qaybtaas la qarameeyo marka ma idiin sheegeen sababta ay qarameeyeen qaybna qaramay diideen ha waanu isweydiinay waxayna noo sheegeen hadda warqadda la soo siiyey oo sharciga la soo siiyey in uu yahay boqol in cadaada laga qoro boqolna xagga gaalkacyo in laga qoro inaguna markaa usoo bandhignay waxaanu la laabanaynaa cudurdaarkan muuqda oo ilaa sideetan gaari oo waqooyinaga jiro ilaa lixdan gaari oo halkan joogtay iyo ciidankoodii oo kuwii amniga sugay galmudug ah hayayna muddo badan badan badan lala ogyahay haddana xaq lehba oo dawlo sidii loo yiri dawladdaa tihiin loo yiriba afartii sanaba wax xaquuqa aan qaadanin intaana dayn intaana dayn iyo kumeel gaar iyo berrigii dhalan oo in lagu sii hayay marka hadda waxaan codsanaynaa in ciidamada la qarameeyo dadka si ay dadka u midoobaan aalada military ay u midowdo amniguna uu u midoobo oo iska soo horjeed waxaa iska soo horjeed ciidan kasoo horjeeda maamul goboleedka ama qaranka waxaa colays ka qabsaday waanu wada maqlayna ogna oo aragnaaba ahlu sunno oo aan kuwan ku awood dhamayn waxaa culayskii cudur ka qabsaday si dadku u midoobaan awoodana u midoobo amniguna u midoobo waa tahay ciidamada daraawiista galmudug qiima ka yihiin ciidamada sugaya xarmaha larjeen ka dhacda doorashooyin galmudug ee dhuusamareeb maya kama ahan ciidamada daraawiista galmudug kuwii u shaqayn jiray qaranka oo madaxweynihii ah doctor xuseen guuleed madaxweyne xaaf iyo safarkii dheeraayo boosaaso ilaa balabal madaxweynaha soomaaliya federaalku uu ku maray xasan sheekh uu ku maray ra-iisul wasaarihii wasaaradihi arrimaha gudaha federaalku ay ku mareen kuwii amnigooda sugaya wada kastaba tusiyey maya waxba lagama qaramaynin waxba lagama qaramaynin dhuusamareebna hal qofna kama joogo hal mas-uul oo kamidana ma joogo siday baaba ugu yihiin una sugayaan dowladda federaalka ah inay la wareegto waa gartay waxaad leedahay amnigaan sugayna oo galmudug ayaan ku sugannahay haddana qayb kama ahidiin ee galmudug doorasho ka dhacaysa marka ma u dantihiin inaysan galmudug lahayn ciidamo daraawiishta oo hadda meel lagu raacay ee jooga may horta uma baahna wixii naga sarreeyo arkaan waa cidkii qofkana cidkiime in la su-aalaa sax ma ahan markaa sidaa ku leeyahay galmudug waxaa lagu aasaasay cadaado waxaa mar labaad lagu doortay cadaado waxaa mar labaad baarlamaankii haddii lakureeyahay uu xaruntiisii dhagax dhigay ra-iisul baarlamaanku markii galmudug burbur ku yimid kadib xaafidna ka soo huleelay halkaa kuwii huleeliyey naftoodii in la qabto anigaa soo dhawaynayaabaa kuwi in la qabto loo dabaqo wax uun aan xabad ahayn waa sax taa waan soo dhawaynayaa waana basad so- waan filaya haddii aanay ahaynna iyo galmudugta rasmiga ah oo dawladda ka shaqaynaysa afarta sano waa wixii dee ayaada ka bilowda ilaa afar waaqo ee ma ahayn xagga dawladda ka shaqaynin ciidamo darawiita galmudug rasmiga la yaqaana waa kuwaan madaxweynaha galmudug oo hadlayay waxa uu sheegay in galmudug ciidamada ay leedahay ay ku sugan yihiin dhuusamareb aysan jirin ciidamo kale oo galmudug ay leedahay oo ku sugan ee meel ka baxsan magaalada dhuusamareb ee galmudug dowladda federaalka soomaaliya ciidamadaas ay la tacaamushay ee way qaramaysay waxayna ku wareejisay amniga magaalada dhuusamareb ee galmudug haddaad tihiin ciidamo darawiishta oo galmudug saxa ay leedahay maxaad lug ugu yeelan weydeen ama saameyn ugu yeelan weydeen arrimaha ka socda dhuusamareeb walaal waxaan kuu sheegayaa hoosta qofku mara uusan lahayn ma gashan karo ciidamada daraawiishta galmudug iyo madaxa xukuumadda iyo magacyada dadka loo siinayo si looga helo siyaasadda si amniga loogu helo madaxa xukuumadda iyo ra-iisul wasaarada eh, maamul goboleed ma jiro iyo ciidamada nabad sugidda eh, ahlu sunna iyo boliiska eh, nab- adduunka kama jiraan ra-iisul wasaare ma jiro eh, maamul goboleed oo madax xukuumadeed ma jiro boliis nabad eh, ahlu sunna ma jiro nabad sugid ahlu sunna ma jiro madaxa u baa waxaa loogu samaynayay si loogu dabaqo bal qaranku inuu ka samaysmo meesha magaal madaxduna karate madaxweyne ahayd doorashada dhacaysana inagu waa doorashadayadii waxaanan leeyahay dhammaan hala taageero beelu ha taageereen ciidamadu ha taageereen waayo maamul goboleed iyo dawladda oo iska soo horjeeda waa burburka dadweynaha iyo dalkaba inagu dawladda waana taageersanahay ciidankeediaanahay waana ku amaahanay waana ku qaadanay waana ku sugaynaa dawladduna hal maalina waddanka ma wada qabanayso mana qabo uga naga mudani inay jiraan oo galmuduga waayo kuwii la aaminsanaababa nahayba oo dagaallo loo baahnaa galay oo amni loo baahnaa sugay ilaa iyo aas-aaskii galmudug ayaado cidi kaama laha hooyada hoyga nabadda dadkaas magacyada wixii sameeyey ciidamada daraawiishta ahayn amisom boliis military iyo nabad sugid qaran ku leedahan midna ma joogin wixii galmudug la aas-aaseeyey innaga marka waanu isu kalsoonnahay in laga baahan yahay baan qabaa balse innaga teenna baahida ah waa qaranka uun maaha inayna madaxweynaha la dooranayo iyo shirka socdo iyo waxaan iyagaa noo baahan ma naga maarmaan ma socon karaan la-aantaya ma ahaanayaan la-aantaya yabal xajaadan oo ah afyeenka ciidanka daraawiishta ee maamulka galmudug ayuu kaas ahaa oo ii sharaxayay sababta ay saameyn ugu yeelan waayeen arrimaha ka taagan deegaanada galmudug sida shirka dibshinta beelaha deegaanada galmudug kaasoo habeen ka hor madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu kusoo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee galmudug iyo doorasho dhowaan ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb kula wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka waxbarashada walaasada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha hadana waad nagala socotaan magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa markaan dib ugu laabanayaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxauu ka hadlay xaalada garsoorka maamulka gobolka banaadir iyo arrimo kale wuxuuna sheegay in horumaro kala duwan muddo ku dambeeyay ay samaysay maxkamadda gobolka banaadir gudoomiyaha waxa uu ka warbaxshay xukunada ay gaareen iyo sidoo kale dacwadaha soo gaaray muddada ay shaqaynayeen
waxaa eh, daran gooni ah inoo leh inaan maanta wada joogno maxkamadda gobolka banaadir oo aad soo aragteen oo aad marteen dhammaan eh, qaybaha ay ka kooban tahay sidoo kale inaad aragteen garsoorkii oo dhan eh, sanad iyo laba bil kadib isbeddelkii ka dhacay garsoorka ee uu hogaaminayey doctor baashe gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka isbeddelkaas oo ay qayb ka ahayd isla eh, maxkamadda gobolka banaadir iyo maxkamadda dhexe gobolka banaadir Eh, intaa laba sano ku dhawaad markaan waa hal sano iyo laba bil dalalka la sii hayaana waxa ay ku aadan yihiin eh, ilaa sanadka cusub marka maanta waxaa dareen gooni inoo leh in meedii uu joogo halkan oo ay furan tahay maxkamaddu ay furan tahay waxaan rabaa marka munaasabadda tan inaan ka diro marka koowaad eh, dhiirigelin iyo bogaadin aan u samaynayo bulshada soomaaliyeed oo dareenkooda siiyey garsoorka bulshada soomaaliyeed oo fahmay in garsoorku uu yahay eh, barta muhiimka u ah horumarka muhiimka u ah sida wada ognahay dal walba waxa uu leeyahay eh, muhiimad gaar ayuu leeyahay laakiin waxaa la isku waafaqsan yahay saddex meelood ayaa dal walbaa muhiim u ah waxaa dal kastaa muhiim u ah waxbarashada waxaa muhiim u ah caafimaadka waxaa muhiim u ah garsoorka garsoorka waxa uu toosiyaa bulshada inteeda yar ee qalloocan waxbarashadu waxay noo soo saaraysaa dad fiican caafimaadkuna wuxuu noo daaweynayaa dadka naga xanuunsan garsoorkuna kuwa yar ee qalloocan ayaa la rabaa inuu toosiyo intaa kadib waxaa hubaal ah waxay u baahan tahay in la dhiirado oo si runa loo wajaho mashaakilka garsoor ee ka jira dalka waxay u baahan tahay dhiiri gooni ay u baahan tahay ma u baahna inaad noqoto sida nin amba gabar amba qof doonaayo inuu iska dhowro biyo kuna weysaysto sax ma ah waxaan u baahannahay marka halkan oo kale la joogo in la qabto shaqo adag oo ku aadan in la qabto howl garsoor in la qabto in jawaab go-aan adag laga soo saaro marka laga hadlaayo qadiyadaha ku saabsan garsoor waxaan rabaa inaad si gaara u taabto maxkamadaha waxaa halkaan aan ugu imaanay dad soomaaliyeed oo tabasho qabo oo sanado badan halkan joogay oo la dhihi waayey garaa leedahay waxaagiina hoo la dhihi waayey oo u calaalnay ayaan u imaanay halkaan annaga nalama qunayn inaan annaguna sii badno ay tirsadaan maalmaha aan joogayno oo aan dhihi weyno intaasna aan dhihi weyno mana la qunayn waan ku faraxsanahay in booliisku waktiga yar ee kooban aan joogno uu fuliyey soddon iyo saddex hanti maguurto ah soddon soddon iyo saddex guri oo hanti maguurto ah maanta laga soo gudbiyey liiskooda oo booliisku ay muwaadiniinta u kala qaadeen kuwii haystana laga qaaday kuwii lahaana la siiyey sidoo kale waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan inaan la wadaago dareenka ah marka ay dhacdo marka ay dhacdo in go-aan la qaato waxaa jiraayo dareen uu bixinaayo dhinac laga qaaday hantida laga qaaday dhinac hantida laga qaaday ma aha dhinac gacmo laaban ma aha dhinac ka aamusaayo oo xishoonaayo ma aha waxa dhacay ma aha dhinac rabo inuu maro jaranjarada maxkamadaha hadduu cabanaayo inuu ku dhex cabashada ku gujiyo maxkamadaha ma aha dareenkaas waxaan rabaa inaan lagu kadsoomin ummadda soomaaliyeed aysan ku kadsoomin waxaan u baahannahay waxa waaye inaan runta wajahno meediyaha gaar ahaan waxay ahaayeen ammaano kaamirada aa haysataan waa ammaano qalinka aa haysataan waa ammaano hawsha aad ka shaqaynaysaan waa ammaano ammaanadaas baa idiin dhiibay waxaan idinka rajaynaynaa in marka aad rabtaan inaad gudataan inaad u gudataan wejiga ay u ahayd iyo siday ugu suubaneed iyo siday ugu fiicneed inaad u gudataan mujtamaca soomaaligaana waxa laga doonaya waxa waaye wixii yimaado garsoorka wixii yimaado hay-adaha fulinta in looga dambeeyo qof kastaa ma fiirin dalka meesha yaallo qof kastaana ma arkin xogta dhinaca kale laakiin hal dhinac oo iska hadlay oo ka qayliyay meediyaha yuusan saameyn idinku yeelanin waa u furan tahay maxkamaddu meediyaha waxaad arki kartaan wax halkan ka socdo marka taana waxaan ku dhiirigelinayaa in roolkaas la qaato oo si runa loo qaato arrinta xigta waxa weeye culayska jira waxa uu ka taagan yahay waa dhulalka la kala qabsaday waaye dhulalka la kala qabsaday cid ajnabiyahoo timid oo dhul qaadatay ma jirto qof soomaali aha qof soomaaliyaho walaalkiisa ka qaatay dhulka marka go-aanka ugu dambeeya garsoorka u yimaadana wuxuu rabaa inuu meediya istaago oo yidhaahdo waa lay dumiyey oo haddii lagu dumiyey maad u sheegtid habka habraaca runta ah ee jamhuuriyadda maamartid ma maxkamadaha ku socotid waxaan rajaynayaa wax kastood ku aragtaan social mediaha baa ku aragtaan mediaha wixii runta ahay ma aha ummadda soomaaliyeed sidaasoo kale dowladnimada iyo in garnaqid la sameeyo waa daawo qofka xanuunsan daawada khiyaarkiisa kuma cuno mararka qaar waxaan u baahannahay in la adeegsado awoodaha qaanuuniga ah oo la aqbal siiyo ayaan u baahannahay sida qofka mariirka loo aqbal siinaayo daawada ayaa loo baahan yahay qofka dulmiga sidaa in la aqbarsiiyo oo daawada sanka laga bao maxaa yeelay haddii kale waxaa baaba'ayo kalsoonidii mujtamacuna waa baabi'aysaa kala dambayntiina waa baabi'aysaa kalsoonidii lagu qabay in qaanuunka hortiisa wax lagu kala qaatana waa baabi'aysaa waxaa loo baahan yahay waxaa waaye in decision la qaato in go-aan la qaataa loo baahan yahay taasay taasay marka ku timid in ay dhacaan fulinada ka dhacay magaalada tan ay u dambaysay fulintii maalmo ka hor maalin ka hor ay sameeyeen booliiska gobolka banaadir oo anugu mahad celinayo inay shaqo adag halkaas ka qabteen waxaan ogsoonahay fulinada waxaa dhici jiray dhimashaa ku dhici jirtay dhaawacaa dhici jiray waxaa dhici jirtay in meermeerin la sameeyaa dhici jirtay cabashada halkaan timid cabasho yar ma aha waa ka gudubnay wixii aan soo marna waa ka gudubnay guriga aadan lahayn oo aad haysato ka bax haddaad wax sheeganaysana imaad hay-adaha cadaaladda maxkamadda dacwada imaato ee ku aadan dhulalka soomaaliyey waayo keliya waxa doodu iyo qayladu ka taagan tahay dadka cabanaya kama cabanayaan ma arkaysaa dad cabanaayo oo ka cabanaayo waa lay dhaawacay dhaawaca lee geystay dacwadeedii lama qaadin ma arkaysid qof dhahaayo gabar dhahayso masruufkiiyaa lagaga qaadi waayey xaaskayga waxaasoo dacwo ha yimaado sagaal boqol oo dacwo ah ayaa sanadkii lasoo dhaafay la xaliyey waxa laga hadlaayo ee yar ee soo laabanaayo waa dacwadaa ku saabsan dhulka waayo dacwadaa dhulkuna waxay leeyihiin jiha hubiso wasaluu ahla dikri kuntum laa taclamuun jihadaa hubiso haddii ay hubiso sax ma aha in maxkamadda ay kusii daahdo sax ma aha waa in la qaato tilaabta saxda ah oo ah in la dhaho qofka waxbaad leedahay qofka aan leeyahin wax malihid in la dhahdo waxaan rabaa sidoo kale arrin ku aadan propagandada propagandada waxaa loo adeegsadaa meelaha kale laakiin garsoorka waa ximan maxmuud looma adeegsan karo inaad meediyaha marisid fariin ma dhaqaajinaysa garsooraha laakiin waxaa dhaqaajinayo waa inaad keentid dukumenti cad oo aad ku kar sheegato inaad keentid waayo sida soddon iyo saddexdan kays ee halkan yaallaba loo keenay maxkamadda oo wax loogu kala qaatay halkan maamooyinka imaanayo waayeelka imaanayo dadka aan tabarta lahayn ee amba itaalkoodu sidaa yahay amba dhoo xoog sheegta imaanayo garsooraha uma furna inuu gacmo laabto maxkamaddana uma furna inay gacmo laabato adoo rabo iyo adoo rabinba waa kaa qaadaynaa guryaha dadka ee aad haysato waa kaa qaadaynaa adigoo doortay adigoo dooranba waa lagu marinayaa tilaabta qaanuuniga waa lagu marinayaa adigoo doortay iyo adigoon dooranba meesha aad joogtaa lagaa soo qabanayaa haddii aad sidaa mutaysato qaanuun ahaan dalkan shuruucdiisa iyo qawaaniintiisa waa in aynaan cid aanan uga hebaysan waa inaan cid looga gamban waa in ay sidaa u hirgalaan waa inaan cadaalad iyo sinaan iyo insaaf iyo raxmad garsoor huwan ayaan haysanaayo garsoorkaas waxaan rajaynayaa in aad ku caawisaan wax kastoo aad ku caawin kartaan oo ah runta in la gaaro midda xigtaa waxaa weeye dadka soomaaliyeed marka ay hadlaayaan waxaa fursad haysa waxaa fursad haysto dadka ka hadla negativeka dadka ka hadlo u hadla sida positiveka ah waxay u laabtaan guryahooda waxay qaataan dukumentiyadooda waa iska seexdaan hawshooda ay wataan laakiin sababtoo ah waxau iska gedayaa inuu yeelanayo cadow haddii uu hadlo oo yidhaahdo waxaa hagaagtay dowladnimadii waxaa hagaagtay waxaa hagaagay garsoorkii wuxuu u malaynayaa sidaas inuu cadow ku yeelanayo laakiin qofka ka hadlaayo waxa xun wuxuu kaashanayaa mas-uuliyadda dareenka mas-uuliyadeed ee dowladnimadu kaashanaya oo wuxuu filinayaa in waxa uga imaanayaah ay wax zero u dhow ay yihiin oo cid aysan lehin maxaa u hadashay aysan cid lehin laakiin haddii qofku yidhaahdo wax fiicnaa dhacay wanaagaa dhacay waxa uu filanayaa inay jiha kale laga handadaya ayuu filanaya marka waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed inay dhiiradaan inay ku dhiiradaan in waxa ay la kulmaan inay tilmaamaan inay ku tilmaamaan waddada saxda inay ku tilmaamaan aada umahadsantihiin intaasuu ku saabsanay maanta kulanka warbaahinta asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayuu kaas ahaa oo maantii warbaahinta kula hadlay muqdisho islamarkaasna ka warbixinayay waxyaaba ku saabsan maxkamadda gobolka banaadir madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi din iyo wafdi balaaran hogaaminaya ayaa maanta waxay gaareen deegaan xeebeedka garcad oo hoostaga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulka puntland wafdi madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi din waxaa ka mid ahaa maalgashayaal ajanabi ee soomaali ah oo maalin lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ee puntland halkaas uga qayb galeen shirkii maalgashiga puntland looga hadlayay oo madaxweyne puntland sida cabdilaahi dini uu kusoo gabagabayey magaalada garowe ee gobolka nugaal ee puntland ujeedka madaxweyne puntland sida cabdilaahi dini u gardegan xeebeedka garacad ee puntland ayaa waxay tahay sidii horumar ugu soo sameyn lahaa dhismaha dekada cusub ee garacad oo heerka ugu horreeyey ee dhisida meel wanaagsan maraysa sidoo kale intuu ku sugan yahay magaalada garacad ee gobolka mudug ee puntland madaxweynaha puntland sida cabdilaahi dini wuxuu kulamo kala duwan ula qaadan doonaa dadka deegaanka islamarkaasna laska xoog wareysan doonaa xaaladda ka jirta magaalada xeebeedka garacad ee gobolka mudug ee puntland saciid cabdulaahi din waa safarka ugu horreeyey oo maanta uu ka toga deegaanka xeebeedka garacad tan iyo markii lagu doortay sideedii bishii janawari ee sanadkaani magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ee puntland xulashada udhasadaya dhegeystayaasaan raadiyo haadana waaad nagala socotaan warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya mileesha hubaysan oo xalay deegaano ka tirsan bariga gobolka mudug ku dilay nin la sheegay inuu ahaa xoolo dhaqato maleeshiyada ayaa weeraray gooba uu ku sugnaa ninka xoolodhaqatada ahaa oo u dhow deegaanka godob ee gobolka mudug waxaa la sheegay in hal qof uu ku dhintay halka gabar kalena halkaas ay ku dhaawacantay ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkaasi iyo sababta loo dilay ninka xoolodhaqatada ahaa hayeeshee wararkii qaar oo helaysa warbaahinta raadiya xadaado ayaa waxay sheegayaan in la xiriirto aanooyin qabiil oo muddo ugu dambeeya kusoo laalaamaysay qayb ka mid maamulka galmudug mas-uuliyiinta gobolka mudug ee maamulka puntland weli kamaysan hadlin dilkaasi ka dhacay duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee puntland waxaana sii kordhaya dilalka qorshaysan ee loo geysanaya dadka rayidka ah ay ku sugan deegaano ka tirsan bariga gobolka mudug ee maamulka puntland xiriir aan la sameynay maamulka degmada iyo kan maamulka puntland ee gobolkaasi nooma aysan suurtagelin qadka telefoon ku hadlno balse saaxiibayaal hadday noo suurto gasho waad maqli doontaan warar dheereeda ayaa kasoo baxay shil sababay khasaare askushir dhimashay dhaawac oo maanta ka dhacay duleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho shilkaas wuxuu si gaara uga dhacay deegaanka leer cabiska oo ku yaala duleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho islamarkaasna uu yimid kadib markii ay isku dhaceen gaarin nuuca xamulka qaada iyo mid ka mid ah kuwa raaxada dad goobjoogyal ah oo ku sugnaa halka dhibaatada ka dhacday oo la hadla warbaahinta waxay sheegeen in gaariga xamulka uu ku duldhacay gaariga yar kaasoo marayay wadada waxaa xilligaasi gaarigaa saarnaa dadka shacab ahaa waxaana halkaasi u geeyay sideed ruux oo ka mid ahaa dadka saarnaa gaari raaxada ee halkaasi lagula dhacay sidoo kale shilkan ayaa waxaa ku dhaawacmay dad shacab ahaa oo la socda gaariga weyn waxaana goobtaas shilka uu ka dhacay gaaray dad shacab ah oo gurmud u sameeyey dadka halkaasi ku noqday iyadoona dhaawacyada loo qaaday magaalada caasimada ah muqdisho goobo caafimaada ku yaala wadadii xiriireysa magaalada caasimada ah muqdisho ee degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose waxaa dhowr jeer sidan oo kale ka dhacay shil dad badan ay ku dhinteen oo bawr halkaasi isla dhacday qaybi gudoomiye barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubintaas ku xiisaha badnaad ee kalma
mar haddaad murugooto muusana ugu garweeye yaa muwaadinku aaway mar haddaad murugooto muusana
war maanta reer kalmaanow muwaadinimaa isu bedisheen war abwaan xisudhuux ayaa xifdisiiyey yaa muwaadinku aaway war muwaadinimada iskool maa lagu bartaa yaa muwaadinku aaway ayaad leedihiin waa ay kan melihi inta xamar muwaadinku ku xurmalayahay yaa masaarta ku oota oo yaa madiisha ku xiirta muslimka yaa nala sheegta soomaaliya magaceed leh soomaaliya magaceed leh magacaasna anaa leh kumeli war ninkii soomaalinimada diida allaha u naxariistay abwaan maxaa cali kaariyaa hore uga jawaabay wuxuuna yidhi sareedha hadday ku waarto haddii silac iyo dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa leh somalilanba soomaali baa leh maxaad isla waalwaalaysa waraashilaawa xaggee ka baxay ma ictiraaf uu helay naw dee arbacadu qawdhanka wuu hurdaa war maad tidhaahdaan ma loo dhashaa waddani mase waa layska dhigi karaa waddani ooyambaramaybakalahaa waa loo dhashaaya sideeba laysaga dhigi karaa waddani warmay war ma haysaane anigu mucaarad iyo waddani baan kala aqoon waayey saaka waxaan arkay rag badan oo mucaarad oo ilmahoodii iskoolladii kala baxaya war maxaa idinku dhacay oo ilmaha waxbarashada ugu diidaysaan baane waxay dhaheen manhajkii dugsiyada lagu qasbay oo ilmaha la barayey kayraa isku soo sawiray marka ilmuhu inay kayra bartaan ma rabnee inay cilmi bartaan baan rabnaa maandhow kaligii taliyayaasha ayaa meel walba isku sawiri jiraye kayrana ma keligii taliyow naqday ayay nabadii nolol inuu dadka bari u rabaa anigu waxaan la yaabana nimanka ninkaanu sheegayo uu leeyahay ilmihii iskuullada kala baxayaan mucaarad maahana waa badow catiifadi hayso sababtoo ilmaha cilmiyaa la baraa sawira hebelaa ku yaalla iyo sawir fulaanaa ku yaalla macno male qayr raba boqor maahana waa nin la magacaabay berri buuna tegaya afar sanoo kastana ilmaha qof looma bari karo warkaaga caddaysaa dee mucaaradka ilmaha la soo baxood sheegaysaa waa adige maxaa dadka lagu marmarsiyoonaysaa war ilmihiinoo siyaasiyiin ah hadday qalinjibiyaan maxaa ka rabtiin war carruurta sanadkaanba waa muxaafad iyo mucaarad waa xaq inay carruurta madaxdooda bartaan ayaya hadda adigu kacankii baad la soo shaqaysay hana wareerin maandho adigaba fawdadii yaad ku dhalatee dadka ha wareerinin runnaan la sheegin maahayna ratada meerka raad qurxoon taas may baan la jeedee madaxdii afrikaanka oo shaleediyo taliyaalka haayeen la'agdu wadanjoyaalas kama sabari jireen marka haddiiuna geega ogolaana buugaagdii manhajka inoo lahas kama sabara darana wejiga anoo lahas kama sabara war gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ma wadooyin kuu furi tillaabadaas wiili ma deerna indhaan u jooda kama soo dhowo war jidka haddii la fuuro balaayadii laga xirayaa soo maraysa warka naga suga gudoomiyuhu wuxuu la kulmay madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo hirshabeelle wuxuuna yidhi amniga muqdisho qaybaad ku leedihiin igala shaqeeya maadaama muqdisho ay xuduud la leedahay labada shabeelle oo idinku aad sheegateen inaa madax ka tihiin warnimiyo ani warsiin haaye hata koora bilaamayto foolha gobati ta kale walban karoonayna darisiya oon weertay koo i fooliya arti antibog fadheetiya maartay abootoy u soo fududeey abootoy waxa ku jira soo fududeey bannaanka kenya arti ta aglile wa koytireet maartay abootodaad sheegas yeeb wal dhaliisiyaa ilaahee dhaliisiyaayey tanna ilaahay intuuga arti reed guddoomiye finish gareen abnigu uskala hadalaw madaxweyne lafta gareen iyo madaxweyne lugta gareen usamaska sugudo haan iyo hoob iyo walgaleen iyo naftiyo bajididhe kugoho hayaan warniyow guddoomiyaha gobolka waxaan ka baqayaa inuu hadalkaada u qaato sawaaxili oo uhuru kiyaata u jawaabo buda wariya afka bii kuleelka belaaw baran oo eedi baalow budka kaldey ha ku dhufanine war aniga ima taqaanaane marmarka qaar waa gabyaa war ma taqaatii miyaad bedeshi war gabayga iga dhegayso dadku may baraarugin weli shacabku may baran beenaalayaashii bakhtigooda cuni jiray weli waa ballamayaan wallahi maanta waa hayste laakiin codkaada wuxuu og yahay sacir maana weeshay ka maqan tahay alla kan maxuu lo ilaalishay war nimanyahu waddada afgooya iyo muqdisho isku xirta injineeradii dhisaya maanta waa la qarxiyey baa la yidhi marka waxaan aad uga xumahay waddadaas baahida loo qabo iyo dadka dhismaheeda hortaagan dadka hortaagan waa taqaanaa maasheetid bas waa ka cabsanaysaa war dadka waa taqaanaaye n n n n intaasaa ku soo koobaya ayaana sii badine war aad naftatiyda n n n n n laaluushkii la siiyey maa wax ka dhinnaay maa tiraahdid maandheeyow shabaab waa kii la yidhi waxooda waa la siiyey yaa waaye cidda kaloo wax qarxinaysa oboy ambara may kaalay daa'ish oo goofle ee inoo dhikan miinadaas war miyaynaan arki jirin yabaro soo noqnoqoto hadba markii qofka laga fooxiyo wixiina waa laydin siiyey maxadna waa haysataan laleeyahay yaa shabaabku waxa may naqdeen duulasha leeska umiy waa iyaga soo noqnoqahaaye warur ma haysaane madaxweynaha maraykanka donald trump wuxuu maanta warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirkii soomaaliya u magacooday maraykanka marka waxaan u malayhaa taraam inuu cunuqabataynta ka qaadi doono soomaalida
war taraam ilaha xumaraan ku khatarnay waxna nagama qaadan kara maandheeyow taraam waa isbebeddel badan yahaye arrintan amau biri ka noqdaa odagii dhallimaystoo dhaqankiisu xumaa oo kelmaddu ku dhawaaqo dadka ruuxa dhegaysta dhakafaari jireen mana soo dhoweeye maanta anuu taraam dhaqan xumadiisa waa u malaynayo inta madaxweynahana qaabili dido inuu safiir qaabilayo aninu madawiinaag inoo dhangaabili doogno hortabaa ku obsadaay madii baasiboorkii taraam usitu tariigi war madaxweyne farmaajo hadduu maraykanka u socdaa shirka qaramada midoobena waa ka qaybgelayaa turaamna hadduu rab wuu la kulmayaa war ilaahan sawir ka aragna wax naaqiiji karna ma laha madaxweyne farmaajo haddii uu kansalay baasaboorkii maraykanka muxuu ku tegayaa war baasaboorka soomaaliya wuu ku tegayaa ma taasaa dhib leh war dad yaryar baa tihiin baasaboor unbaa taqaaniine madaxweynenimo miyaa taqaaniin adigu war maxaa u ka sugayn madaxda waaba loo haystaaye nadaadihi farmaajo nadaadihi soo lama dhihin calaamad kaloo lagu aqoonsadaa jirta amisomaa ilaalisa ninku hadduu madaxweyne yahay aadaan uga xumahay maanta inaa ilma la fariistay adeer nagu qaadano gaa naga sii oday warnimaya waxaan maqli jiray dul yar dulmi kama dhammaado duduna ciidi kama dhammaato marka taasi xaqiiqay noqoto dulyar hadda wuxuu soo qoray inuu u sharaxan yahay madaxweynaha galmudug dulyar galmudug qosol waa ku deeqayaa wax kale laakiin ka sugi mayno wariya abta aysan kihishooda jiray abtinata hishow agaasimihi hore ee adan masugudda sambalolshe wuxuu yidhi galmudug madaxweynaha u socda yuusan noqonin mid faraatijinni ugu jiro oo wax loo saxiixo jiirtayna xaaraar ma faraati jinniyaa jira war sambalolshe wuxuu yidhi aniga iyo dowladdu waxaan isku seegnay xaafa la soo xiro qalbi dhagaxa la soo xiraba waa yeelaye xaafa la soo xira muxuu ku diiday sambaloolsha waa tallaaba dheereeyey warnimiya horta reer galmudug jinni ijaan warbalenjeey dooni maynee hordhikaayan laakiin diidan iyo ogolaadeenba goorta gareema madawiililanka dhika war mudul ninkii dhisaaka weynaa la yidhi cabdiraxmaan odowaa ayaa ah musharaxa madaxweynaha galmudug war xildhibaan abtidoonyare musharax maahane madagu bixinayaa madaxweynihii galmudug uu ka soo saarayo warniyo madagdaas eegas daba dhalaase dadma dhalaaso halku dhaafo intii dabkan deerna war musharaxiinta galmudug waxaa ka mid ah taliyihii hore nabad sugidda jenaraal tuuryare haddaan haddii la rabo maaladorto war musharaxiinta ma aadan wada sheegine wiilkaygii kamaal guutaala aaway awooyaan baragambadaa kiingaday garweeshinga ku eta war madaxweyne xaaf oo ka hadlaya shirkii madaxweyne farmaajo uu soo xiray wuxuu yidhi inteena hadda reer galmudug marti aan ka nahni ee waxaana waxaa nagala siiyey war xilkuu qarafaan ku wareejiyey miyuu rabaa in loo soo celiyo madaxweyne xaaf hobiyo markuu taguu tush yidhi war awowgii lagu madaxweynayaasha jubbaland weliba qorta isugu jiraan maalin kala qabto war horta kismaayo weli xildhibaan xiddig gareen ma fadhiya waranan gaftay madaxweyne xiddig gareen anu waxaan la yaabanahay aadan isaaq hadduuba garaan maqlo waa soo boodaya mucuradkii gareennada afka biilig hogobada urudka reer gareen eenna aynoo eh war ciyaarihii degmooyinka ka socda staadiyo injineeriiso ma daawataan ciyaaraha war jambiyoonka xalayoo furmay liverpoolna waxaa garaacda naaboli laba iyo eberay ugu tir eleenwoweyan bara ciyaartoy wiingahayti war warmaysiina madaxweyne deni hofdi uu hogaaminayo waxay tageen degedda garacad waxaana la sheegay in ismeeda la dhammaystirayo oo wejigii labaad loo gudbayo
reer galmudug may ku absadeen diisan tan hobyo kumurumaasan inotaas la dhisa war annagu dekadii dhisan baan wax ku leenna war waxaa la yidhi jiinleyda waa lagu tirshaa jaaxidkii gabay jeenankay wadaagaan waqoo tol iyo jiiraan jaajuusna jaajuuska kale wau jirnahaya anabada kidabaaladeeye diileya xalale war maanta lagu cawo dhammaaba diin leeya waryaa adaa sheeg adaa inoogu weyn
farintaasi xubinta koreysa kalaman waxay gabagabo ahayn barnaamijka caw soo saaray halkan ay ku timinaya anigoo xasana saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxiifin uu farsamayn waxaan kaga tegay heystaan tan iyo kulan dambe waxaan saaxiib yaal idin leenahay gul iyo gabadhnimo Come on, come on.